أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak taqabal allaahu minaa waminkum saalix alacmaal wajihaadukum mubaarak waxaynu ku guda jirnaa dabaaldega munaasabadda ciidul adxaa almubaarak maalinteedii saddexaad muasasada alkataab ayaa ballan qaaday filim cusub oo ah hadiyadda ciidul adxaa almubaarak haddaba aan soo dhaweeyay walaalkan ismaaciil salaad guleed si xogay nooga siiya filimka hadiyadda ciid ah ee ay ballan qaaday muasasada alkataa'ib ayaa walaalka ismaaciil bismillaahi raxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka ciid wanaagsan taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa ay saacadaha soo socda baahin doontaa filim xiise badan oo ah hadiyadda munaasabadda ciidul adxaa oo mu'asasadu ay ugu tala gashay dadka muslimiinta inay kala qayb qaadato munaasabadda ciidul adxaa oo maalinkii saddexaad ay muslimiintu u dabaaldegayaan filimkani waa filim aad u xiiso badan oo dadka ay wada sugayeen waxaana ciwaan looga dhigay in tansurullaaha yansurkum waxaana filimkan lagu soo qaadan doonaa macrakadii ama dagaalkii taariikhda galay ee aadan yabaal ee dhowaan mujaahidiintu ay kula wareegeen degmadaasi qadiimiga ah ee ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe filimka waxaa runtii looga hadli doonaa dagaalkaasi malxamadda ahaa ee cadowga lagu dhiigbixiyey islamarkaana mujaahidiintu ay dib ula wareegeen gacanku hayntii degmada aadan yabaal oo muddo ka maqnayd gacanta mujaahidiinta filimka sidoo kale waxaa diiradda lagu saari doonaa laga soo bilaabo dagaaladii dhacay bishii shacbaan isla sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijri ilaa bishii ramadaan oo ahayd bishii futuuxaadka iyo nasriga oo dhul badan mujaahidiintu ay la wareegeen labada bilood macaarigtii iyo dagaaladii dhacay ee cadowga lagu dhiig bixiyey ayaa lagu soo qaadan doonaa waxaa si gaara filimka u dul istaagi doonaa dagaalkii aadan yabaal khasaaraha cadowga halkaasi ku gaaray sida murtadiintu qudhowda uga falceliyeen dagaalkaasi markii uu dhacay iyo arrimo kale oo xiiso badan ayaa filimka looga hadli doonaa marka filimkani waa filim ay mu'asasada alkataa'ib ay kala qayb qaadanayso muslimiin fantasiyaha iyo dabaaldega munaasabadda ciidul adxa insha allahu tacaala saacadaha soo socda ayuuna soo geli doonaa waana mid aada u xiiso badan marka dadka muslimiintuna aad bay u wada sugayaan insha allahu tacaala annaguna dhegeystayaasheenna dalyo dibadba waan usoo gudbin doonaa filimkaasi xiisaha badan ee mu'asasada alkataa'ib ay soo wado saacadaha soo socda jazaaka allaahu kheyran walaalka ismaaciil insha allah dhegeystayaasheena ku kala soon wilaayaadka islaamiga waxaan u ballan qaadaynaa filimkaasi markuu soo baxaba inaad keli doontaan xarumaha idaacadda al andalus ee wilaayaadka islaamiga munaasabad lagu daahfurayay barnaamijka mimbaru dacwa ayna ku tartamayaan bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa lagu qabtay bartamaha degmada bolofulay ee wilaa islaamiga ee baay faafaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir maxdiin abu ayman
تبدو دائما أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكاره منبر الدعوة وهل قدقاء iyo magaca uu xambaarsan yahay mashruuca aqoon kororsigaah ee uu soo kordhiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin looguna talagalay inta lagu guda jiro maalmaha ciidda in lagu tartansiiyo dalabatul cilmiga si bulshada nashadaad ay u hesho dhanka kalena bannaanka loo keeno heerka waxbarasho ee dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah الحقيق تفتحت أزهاره بالحب تبدو دائما أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكاره xalay salaadii cishaha kadib waxaa lagu qabtay bartamaha degmada boolofulay si gaar ah aargada shareecada munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay mashruucan oo markii ugu horraysa ka qabsoomay wilaayada islaamiga ee baay kaas oo ay ka qayb qaadanayaan ardayda wax ka barata magaaladan dadweyne fara badan ayaa goobta xaadir ku ahaa si aan qof kasta looga sheekeen loolanka adag xagga cilmiga ah ee dhex maraya ardayda furuunta ay ardaydu kaga qayb qaadanayaan ayaa kale ah xifdinta mutuunta iyo khudbooyin waxaana khudbadda lagu tartamaya ciwaankeeda uu yahay macalin aadam xaashi cayrow shahiidul ummah wa ramsun culuwilhimma kaasoo tartamo kasta laga doonayo inuu mowduucaas ka jeediyo khudbad cajiib ah ka hor inta aan la bilaabin tartanka ayaan mikrofoonka andalus la dhex qaadnay qaar ka mid ah ardayda oo wiilal iyo gabdho isugu jira may rajeeyaha gaar ahaan aan inkaalan ku odgaar gaar ahaan nafteeda ku inkaalan ku odgaaro rajeeya maasha allah ti oo waxaan barbaaray walbarashadan ay barbaaray umaadaan haayeen dhammaantoo ilaa wilaayada ilaa amiirka ee xarakada shacabka weli intaas oo mahadiliya gaar ahaan dadkii oo khaasatan walaha ee sharci diinka barashadan ay bilaayo anti macallimiinta lah ku bilaayo intaas oo mahadiliya tartanka ogumee ku dhiyahaya bartamaha deegaanka buulfulaha gaar ahaan meerilan langorda oo argada faris magaalaha magaalada dhatay Waa magaalada bartameeda uu ka dhacmaya iyo ku dhiyahaya oo ka iyada maydha raayil hambuuhi iyadan faraxsani een wijiyaal qurux badan yaa ku muuqdeen ka faraxsan alxamdulilah ilaahay kuma hadsan bulshada ka soo qayb gashay see isdhihi kartaa bulshada bulshada oo ku maydha raayil idoy wal hakeri madheel ergor maasha allah haa yar iyo wiin maydha raayil waxa wada bahi culummada yar roogta maydha raayil odayaalka yar roogan dagaalka yar roogan maydha raayil balaantiya dhan roogan haatan sanada am sagalan fadheeray maydha raayil balaantin meel gooneeli fadheesi marka maydha raayil nidaam eediyeedan faylo waan may insha allahu tacaala khayr badan rajeeyaa in laxdaad dhowna insha allah imtixaankeena inay bilowda rajeeyaan waa tartamayaasha ka mid tahay soo maaha tartamyaalka kumudda ahaa alxamdulilah alxamdulilah shucuurteeda boqolkiiba boqol waaye waxaana ku faraxsanay inaan rag la tartamo anoo dumar ah taabadaa ku tartamin waxaa ka mid ah laamiyat alcajam laamiyat alafcaal iyo cinwaan alxikam iyo usuul thalaatha iyo urjuuzat almii'iya xifdismi ah xifdisa waaye niyadeedu waxay tahay inaan wiilasha dhanba dhulka dhigno oo anaga aan ka sara mar Gelisaan.
aniga gabar kalaan ahnay maasha allah waxaan rajeynaynaa inaan meesha ee ragga naga kormar lahaa inaan naga kormarno saasaa rajeynaa shucuurtay iyadan sarayta hamigeyna may bo-antaan guulaysada ilaahayna guula ka rajeeya insha allah tartamaysa adiga kuryala tartamaya haye tartanka maxaa filanaysa adiga guulwin rajeeya insha allah ti magaalka jiirageliyo diyaaran ahaa haye gabdho walbarashada ku fadhiyana may balahaa musaabaqada noocan camal waxaa ku qayb gala wabidaalika falyatanaafisu lmutanaafisun sidan ayuunu u socday tartankii xalay ka qabsoomay degmada buulafulay kitaabka lamaad oo ninkigu insha allah waa saddex bamba ay sheegna cinwaanka xikama su-aaliisna sayadaay sheegnayo lama su-aaladu mayna weydiin doono insha allah eh, sheekh odayf xafidah allah
زيادة المال في دنياه نقصان وربعه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتاهدا بالله هل لخراب العمر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان زع الفؤاد عن الدنيا وزيناتها فصفها كادر والوصل هجران فعل لا الفعل ذو تجريد أو فعل يتي ومكسور عين أو على فاعلا فضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلا وجهان فيه من احسن مع وغيرتا وحير تنعيم بئيستا يئست ولي بيز واهلا وأفردي الكسر فيما من وريم وولي وريم وريعتا وميقت مع وفيقت حلا
في رمضان أو ربيع الأول والسورة تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علماه جبريل وهي راكعتان محكماه ثم مضت عشرون يوما كاملا فرمت الجنان نجوم هائلة ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرتان إلى الإسلام وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصاحب كل قد هجر إلى بلاد الحوش في خميس عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمول sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka kana mid ahaa lajnadii tartanka ayaa isdultaa ku sameeyey fadliga uu leeyahay barashada cilmiga mayna isdardaarmaan an awal barashada iyo in la barado ilaahay diinjay subxaanahu wa tacaala meellaka amaane ma eragow jahli meellaka amaane male ikhwaani fillaah marka mayna isdardaarmaanana cilmiga iyo barashadiisa ilaahay qur'aanka iyo kariimka may ammaanay wal barashada innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa mar ilaahay meeray nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo amarsiya waqul rabbi zidnii cilmaa nabiyow ilaahay cilmi in siyaadi dheelaray nabiga sala allaahu calayhi wasalam qur-aanka dhatiis may leeyihiin culummada meelnabaga ilaahay ziyaado warsaylaari malka arago wal cilman hayna aayadan an hayna waqul rabbi zidnii cilman ilaahay leey subxaana wa tacaala aayad kale ilaahay may leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun nabiyow meeraase laray jimaawayana haan walbardeen iyo haan walanbarana jimaawayana ma jimaawayan nabageennan sala allaahu calayhi wasalam meeray alcaalimu waalmutacallimu shariikaani fi اlajri walaa khayra fii saa'iri innaasi bacdu wale nabaga calayhi salaatu wasalaam lanka caalimka ee walbardi iyo lanka walbardeega lamaadiyo ajarka kasimayan kana ajar ahle kana ajar ahle wari intiya keerti khayr maleeri nabaga sala allaahu calayhi wasalam tirmidi iyo aajur yasaaren bisanadin xasan gabagabada barnaamijkan mimbaru dacwa ayaa lagu wadaa in la qabto marka uu tartanka soo dhammaado iyadoona abaalmarin la guddoonsiin doono tartamyaashii kaalmaha hore ku soo baxaa tartankan insha allah jazaaka allaahu khayran walaalka bashiir dhanka kalena fantasiya qaybkaha dabaaldega munaasabadda ciidul adxa ayaa lagu qabtay degmada tiiglow awlaasaamiga iyo bakool aan soo dhoweeyey walaalkeen cabdiqani moxamed
afar qof ayn oo la kihiri bawal kirin hortiyo la dhiki raadiyahayan insha allah fiirsada adoo kaloo keeka toosu doon insha allah keeka toosu doon adoo akbar langa haray langa hari langa hari nahi dha kirin hari insha allah baadi wali kirin ay kole wali ogaadi doona insha allah afartii qof oo lanka mid ah baadi haray insha allah wali kirin hada ogaadana tukoy
waa fantasiyo xiise badan oo maalintii labaad si wacan kaga dhacay fagaraha ansaarulqudus ee magaalada tiyeglow kaas oo qayb ka ahaa damaashaadka maalmaha ciidda oo sanadkan muslimiinta wilaayaadka islaamiga siyaabo kala duwan ugu dabaaldegayeen fagarayaal ku kala yaalla wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya fantasiyahan oo galabnimadii shalay ka dhacay fagaaraha ansaarulqudus ayaa lagu soo bandhigay waxyaabo xiise badan iyagoona qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ay si aad ah uga qayb qaadanayeen aye magacaada iyo xaafadaada maxamed cabdirashiid iimaan xaafada u tartamay salaahudiin aye maxaa ku tartamaysay beeso oo dhulka la dhigayo oo la helayo qaabkee ugu tartamaysaan marka indho noohili way weydiiyay beesada waan marka adi meeqa qofooda ahaydeen anii saddex qof kale ahayn haye san weydiyaani ani lafaata hadaa marka kaada ka waranba dareenkaada farxadeed aad iyo aad aan faraxsana boqol ku kuwan hali gacanta waxaa ku haysaa ee bac- maxaa ku jira bacdan beesadan boqol kun oo ku jirta boqol kuna ku jiro Ha, ha, ha.
maasha allah maxaad filaysaa adi markaa raadinaysa maxaa kuu soo gacan gala isla ani inaan halaa rajeynaya haye aad baad u faraxsan tahay Ha, ha, ha.
walaalka soo dhow waan soo dhey walaalka ee maxaa ku tartamaysay waxaan ku tartamay kun wejiga lagu qarxinayo oo wejiga lagu dhufanaayo Haa.
xaafadee u tartamaysay waxaan tartamay cumar bin cabdicasiis xaafadda cumar aa u tartamaysay Haa.
waan gartay ee qaabkee ugu tartamaysaan ukunta sharaxaad ka sii dhegaystayaasha xukuntu waxay ahayd waxay ahayd qaar way karsan yihiin qaarka kalena fuuto waaye marka xalaha baan soo qaadanaysaa hadday ku karsan tahay waad ducanaysaa hadday fuuto tahayna wejigaas kugu dhufinaysaa waan gartay marka ku soo aaday marka anigu waxay ku soo aaday midda fuutan tahay ku soo Waan aaday gartay.
waxaan ku qaatay jaayisa boqol shilin ah boqol kuna ku Haa.
qaaday hadda gacantaa ku haysaa Haa.
farxaddaada ka waran marka farxadda maanta waa faraxsan su-aalo diini ah oo abaalmarino lagu bixinayay ayaa sidoo kale maalintii labaad qayb ka ahaa waxyaabihii fagaraha ka socday رسول عليه الصلاة والسلام لن تسأري ما هي الزوجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خذوا نصف دينكم لن تسأري أو magacay mayba leedahay muxafsa su-aalo jawaabtay haddeen iska day mayba caaishata bint abibakar ما جوابتي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها جوابتي وأنا سؤال سساو إنك جوابتي سؤال جزاكم الله خيرا أبا المرين تنمي وأهم أيك قولي لما كارو هرمودا قولي ستي أنبريو إعلانها إن شاء الله sidoo kale mid ka mida dhallinyarada magaalada ayaa dareenkiisa ku aadan waxyaabaha soconayay ugu warramay idaacadda islaamiga ah ee al andalus xuseen macalin xasan ali iraan lama kaar yaa ka guulaysadii walaan ka guulaysiin su'aal diin ali weydi waan ku jawaabi xaafadda ana ka tirsanan salaahudiin ayaa iliyu bi waay maasha allah Ah.
maxaa lagu weydiiyey marka mayleray shanta salaama dili waa jawaayayi meegataraalka waajibeelaaliyari konton salaadood er safaylaan ku jawaabi waa iidan safaylaanka faraxsana maybua geek iidahan dhawaaya macnaa bulshadiiyo nidaam jees iidahan dhawaaya daraankada iidan fayle shuguurto kahyin macnaa iidan kahyin safaylaan kahyin balaan imigel male dadka hataa sarow ilan ku fuuraayan geedoa saarinyin aa allah fadligii guud ahaan muslimiinta wilaayaadka islaamiga ayaa sanadkan si wanaagsan u dabaaldegay munaasabadda ciidda iyagoona dhanka kale qalbiga ku haya ducadana ku garab istaagaya walaalahooda muslimiinta reer filistiin guud ahaana bulshada muslimka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyo iyo guud ahaanba caalamka ayaa maalintii saddexaad maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxaa almubaarak oo ka mid ah ciidaha allah subxaana wa tacaala uu ku manaystay addoommadiisa muslimiinta iyadoona maalintii saddexaad bulshada muslimka isugu tahniyadeynaysa munaasabadda ciidul adxaa sidoo kalena isgaarsiinaya udxiyada oo ah cibaado allah subxaana wa tacaala u jideeyey addoommadiisa muslimiinta inta lagu guda jira munaasabadda ciidul adxaa almubaarak wilaayaadka islaamiga ayaana maalinta saddexaad maanta si weyn looga dabaaldegayaa dhanka degmada buuqa qabl wilaaya islaamiga iyo hiiraan waxaa lagu wadaa in galabta fagaaraha ku yaala kasoo horjeedka macadka ibnu taymiya ee degmada buuqa qabl uu ka dhaca fantasiyo ballaaran oo qayb ka ah dabaaldega munaasabadda ciidul adxa almubaarak iyadoona maamulka islaamiga ee degmada iyo guddiga fantasiyahaba inoo xaqiijiyeen in fantasiyaha maanta dhici doono uu ka xiise badan yahay kii shalay ka dhacay isla fagaarahaasi mar kale dadka muslimiinta waxaan leenahay ciid mubaarak wajihaadukum mubaarak taqabal allahu mina wminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu